bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhammaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinteen ga mudan oo ku soo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta reediyoga galgaduud qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid a maamulka galmudug oo soo gebagabeeyey qoritaanka ciidanka daraawiishta galmudug weriye cabdiwaaxid macalin isxaaq oo maalintii shanaad ku xidhan xabsiga ciidamada nabad sugidda galmudug ay ku leeyihiin magaalada gaalkacyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo soo saaray digniin ku socota ciidamada qaraxyo lala eegtay ciidamo amisooma iyo dad shacaba oo ku geeriyooday bannaanbax dilal iyo qaraxyo ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho wakhtiga uu furmayo kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka hirshabeelle oo la shaaciyey guddoomiyaha golaha shacabka oo gaadhay magaalada jowhar madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo sheegay in la abaalmarinayo qoftii keenta dad kufsi ka geystay duleedka magaalada jowhar iyo weliba maraykanka oo safiir cusub u soo magacaabay dalkani soomaaliya ismaqal wanaagsan waa labayo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaad dhegaysateen qodobada ugu doorka roonna warka duhurnimo ee warbaahinta reediyoga galgaduud hase ahaatee ku soo dhowaada warkii oo fidsan waxaana duhurnimadani idiin warramaya anigoo ah cabdinuur faarax xasan aynu ku bilownay maamulka galmudug ayaa waxa uu soo gebagabeeyey qoritaanka ciidanka daraawiishta ee maamulka galmudug qodobareedkani waxay la socday oo inoo sii dhammaystiraya abdulaahi warsame roble muddo laba bilood ka hor ah ayaa la bilaabay qoritaanka ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo loo marayay habka diiwaangelinta casriga ah waxaana diiwaangelintan oo laga sameeyey magaalooyin kala duwan oo ka tirsan galmudug lagu diiwaangeliyey shan kun toddoba boqol toban iyo shan askari oo toddoba boqol iyo soddon ka mida ay haween yihiin munaasabad lagu soo xirayay diiwaangelinta ciidamada daraawiishta laguna soo bandhigayay diiwaanka rasmiga ah ee ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana kasoo qayb galay munaasabadan madax kala duwan oo ka tirsan galmudug sida madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka sidoo kale waxaa munaasabadan ku sugnaa taliska guud ee ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ka tirsan booliiska amisom kuwaasi oo qayb ka qaatay howsha qoritaanka ciidamadan ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimada macalinuur cilmi cabdulle oo ku hadlayay afka guddoomiyaasha degmooyinka waxaana uu bogaadiyey howshan la qabtay
xorayntii ciidankii lagu xorayn lahay soomaaliya oo dhan galmudug iska dhaafi qaybtiisii koowaadin caawa loo xafladaynayo insha allahu ayaguna ay u diyaarsan yihiin inay la wareegi doonaan amniga galmudug iyo dhammaan soomaaliya oo dhan haddii aan la yidhaahdo mar raba inaan kusii dheeraado waxaan u mahad celinaynaa insha allahu madaxdii hogaaminaysay diiwaangelinta ciidankan soomaaliyeed sidoo kale taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug cabdiqaadir codweyne iyo korneel naasir oo ka tirsan saraakiisha booliiska amisom ayaa labaduba ka warbixiyey habka diiwaangelinta ciidamada daraawiishta iyo diiwaanka rasmiga ah ee haatan la hayo waxaan soo diiwaangelinay shan kun toddoba boqol toban iyo shan qof ayaan soo diiwaangelinay waxaana la rabaa dhib badan baan ka soo marnay inaan intaas looga harin in la dabagalo in la diyaariyo in la tababaro bariis iyo agab ciidan in loo raadiyo mas-uuliyaddaasina waxay saaran tahay madaxweynaha iyo madaxa xukuumadda ayay saaran tahay haddii ilaahay oo idmo annaguna wixii karaankeenna ama shaqada naloo idmaday ayaan diyaar u nahay inaan wax ka qabanno Uh, when we came, during the registration, we covered Galkayo, Obio, Adado, Herale, Dusumareb, Gurel, Merian, Balambal, and Abuduak. And we have registered a total number of 5,715 officers.
intaa kadib waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed iyo xubno isugu jiray saraakiil iyo guddiga howshan qabtay annagu wasaarad ahaan aan dhabar taagnaano wax ka qabanno laakiin waxqabadkii wasaaradda wax ugu weynaa oo la qabtay intii galmudug ay jirtay weeye ciidanka daraawiishtu marka waa xoog la ysku hallayn karo oo la ysku hallayn jiray oo dowladihii ilaa lixdankii waddanka soo maray ciidan ay ku tiirsanaayeen oo maxaanku idhaha loogu talagalay difaaca dalka dibadda iyo gudaha ayuu ahaa dowladaha la yidhaha t c c da oo ku caawiyay ciidamada dowladahaasi waxay dhaheen iyo soomaaliya ku heshiiyeen iyo beesha caalamkuba in la soo gebangebeeyo doorkii amisom ay ku leheed howlaha amniga ee soomaaliya waxaa lagu soo gebangebay karaa ciidamada soomaaliya oo dal la diyaariyo lagu wareejiyo ammaankii si wanaagsan oo ku filanna uga howlgala ugu dambayn guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug maxamed axmed maalin iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ayaa tilmaamay in howshan la qabtay ay qayb weyn ka tahay guulaha la gaaray waxaana ay tilmaameen in ciidamadan dhowaan tababar loo furi doono ayna isla dhowaan bilaabi doonaan howlgal al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ka maamulaan galmudug aada iyo aada baan idinkugu mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa dadkii shaqadaa ka qabtay iyo intii loo qabtayba
maadaama la diiwaan geliyey qaybtii daraawiishta waxaan rajaynaynaa kuwa kalena sidaas oo kaleeta waa ku xigaan maalmaha soo socda ayaa iyakana la diiwaan geli doonaa waad aragteen bariga fog dhibaatada ay ka wadaan waxaan rajaynaynaa oo dhidibada u aasaynaa ciidankii xorayn lahaa maalmo yar gudahood in sha allahu alkariim inay murugu u soo hoyataan rajaynaynaa mar dhow haddii alla yidhaaha tan iyo markii galmudug la aasaasay waa hawshii ugu ballaarnayd ee dhanka ciidamada laga qabto sida saraakiisha ciidamada maamulka galmudug ay ka sheegeen munaasabadan
waa tahay cabdulaahi waad mahadsan tahay iminkana war dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay isku dhacyo maantay ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho iyo rasaas ay fureen ciidamada militariga soomaaliya ugu yaraan laba qof ayaa dhintay in ka badan toban kalena waa dhaawacmeen dhaawac ayaa ka soo gaartay shaqaaqa maantay ka jirtay suuqa xoolaha ee degmada hilwaa iyadoona markii dambe ay isku beddeshay bannaanbax fawda wata shaqaalaha ayaa shaqaaqada ayaa ku bilaabatay rasaas ay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ku fureen dadka shacabka ah oo ku sugnaa suuqa aad u mashquul badan oo ku yaala meel u dhow bustaajada suuqa xoolaha taas oo sababtay dhimashada laba qof iyo weliba dhaawaca afar kale intaasi kadib ayaa dadweyne cadhaysan waxay bilaabeen bannaanbax fawda wata waxayna daqiiqada kadib la maqlay dhawaqa ugu yaraan saddex qarax oo ah nuuca dhulka lagu geliyo ama lagu aaso kuwaas oo la sheegay in lala damacsanay kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamada amisom sidoo kale ciidamada militariga ciidanka nidaada nabad sugidda soomaaliya iyo shacabka bannaanbaxa oo dhinac ah iyo weliba militariga soomaaliya oo ee rasaasta furay ayaa la sheegay inay shaqaaqada u dhexaysay halka ciidamada amisom uu haleelay qaraxyo dhulka ku aasnaa xilli ay marayeen meel u dhow halka ay shaqaaqadu ka socotay wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in hadda bannaanbaxa uu istaagay balse ay jirto xiisad u dhexaysa militariga iyo weliba nabad sugidda soomaaliya oo isku khilaafsan dadkii shacabka ahaa ee militarigu ku dileen suuqa xoolaha falkan ayaa la sheegay inuu yahay markii labaad oo ay sameeyaan ciidamada militariga soomaaliya bishan gudaheeda qunyar socod axmed cabdi waxa uu la socday qaraxyada lala eegtay amisom iyo weliba khasaaraha een ka dhashay waa kan isagoo arrimahaasi inooga xog warramaya
kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan amisom ayaa waxaa goordhow qarax lagula eegtay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada horuwa minada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay in ciidamada amisom lagula eegtay xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan halka loo yaqaano buurka oo ah goob aad u mashquul badan qaar ka mida dadka suuqa xoolaha ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa kadib ciidamada amisom ay rasaas ooda ka qaadeen isla markaasina halkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ruux oo shacab oo waxba galabsan
waa degmadaya xaafadda suuqa xoolaha waaye marka maalin weli gaari abdibulaa oo maraayo gaarka meesha buurka loo yaqaano ayaa xabado furay ilaa saddex afar qof ku dilay oo kasta ay direen xabadaha uu gaariga furay marka maanta dadkiibaa is abaabulay xoogaa banaanbaxyay sameeyeen gaariyaal ugaandhaysaa soo maray oo xabado furay marka ilaa meeshaasna waxaa lagu leeyahay sigaari ay leeyihiin waa nayska waa qarax lagu leeyahay waxa uu sheegay qofka halkaasi ku sugay in qaraxa ka hor uu socday bannaanbax ay dhigayeen dadka ku nool xaafadda suuqa xoolaha iyagoo ka cabanaya ciidamo ka tirsan dowladda oo shalay dad shacaba halkaasi ku dilay
waa degmada xaafadda suuqa xoolaha waaye marka maalin dhaweyd gaari abdibila oo maraayo gaarka meesha buurka loo yaqaano ayaa xabado furay ilaa saddex afar qof ku dilay oo kasta ay direen xabadaha uu gaariga furay marka maanta dadkiibaa is abaabulay xogaa banaanbaxyay sameeyeen gaariyaal ugandhaysaa soo maray oo xabado furay marka ilaa meeshaasna waxaa lagu leeyahay sigaari ay leeyihiin waa nayska waa qarax lagu leeyahay xaaladda ayuu sheegay inay tahay mid cakiran sidoo kalena la xiray dhammaan goobihii ganacsiga suuqa xoolaha dhinaca kale qofka ayaa waxa uu sheegay in weli uu halkii yaallo gaarigii amisom oo qaraxa lala eegtay hadda waxaa socdo gaari ogandaysa meesha lagu qarxiyay uu yaallaa ayagana meesha difaac ka galeen xabadey fureen isaalkii dadka iyo suuqana waa dadku waa kala carareen jooguna hadda waa qabsan yahay waxay ciidamo dowladda meesha soo gaaray gawaandhayskii labaduna marka qayb qaybna waa ka shaqeyna qaybna kama shaqeyna ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan amisom ay dilaan dad shacaba ciidamada amisom oo dagaalka xooggan kula jira ururka al-shabaab ayaa markii ay la kulmeen qaraxyada kaga imaanaya al-shabaab waxa ay ooda ka qaadaan rasaas markaasi ay kaga jawaabayaan iyadoo ay dhibaato xooggani soo gaarto dadka shacabka oo halkaasi ku sugan waa tahay sida qunyar socod bay inoo sheegayay qaraxyada ayaa mid ka mid ah waxa uu waxleelay gaari booyad ah oo ay leeyihiin ciidamada amisom oo ilaaya hadda halkaasi ku gubanaysa sida ay sheegayaan dadka deegaanka oo aad maqlaydeenba sidoo kale ciidamada militariga soomaaliya ee dadka shacabka ah rasaaseeyey ayaa la sheegay inuu gaari ka gubtay kadib markii ay qori zaban ah ku dhufteen ciidamada nabad sugidda ah wixii ka soo kordha xaaladaasi kacsanaanta ah ee maantay ka taagan magaalada muqdisho wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ayaad ku maqli doontiin insha allah wakhtigii ayaa igu dhacay qodobo fara badan ayaan idiin soo gudbin karin dhegaystayaal intaas ayaan ku hakinaya warkii duhurnimo ee redio galgaduud cabdinuur faarax xasan ayaa idiin soo saaray isla cabdinuur ayaa idiin warramayay dhanka farsamada waxaa iga kaabayay saaxiibkay siyaad barre intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo madgelay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu